أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andulus duhurnimada tan ugu doorkaroon faahfaahinno dheeraad ah oo laga helayo qarax gaalo kenyaati ah lagula beegsaday magaalada dhoobley ee wilaayada jubbada hoose dowladda ridada ee masar oo sheegtay in ciidamadeeda qayb ka noqonayaan howlgalgaaleedka cusub ee soomaaliya ku dhowaad shan iyo labaatan doomood oo ay la socdeen tahriibayaal iyo kalluumaysato soomaali ah oo lagu la'yahay badweynta hindiya sarkaal ka tirsan maamul goboleedka gaalaraaca ah ee galmudug oo lagu dilay magaalada dhuusamareeb ee bartamaha dalka soomaaliya maamulka ashahadalla dirarka ah ee jubbaland oo tafaasiil ka bixiya dagaal maleeshiyaadkooda iyo kuwa kooxda ridada ku dhex maray deegaanka kulbiyow ee gobolka jubbada hoose mu'asasada alkataa'ib oo baahaysay qaybtii koowaad taxaran loogu magacdaray geedigii gurguurte guul mise gebidhaclayn oo ah taxano diiradda saaraya gulufkii uu xasan gurguurta ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah iyo guuldarrooyinkii uu kala kulmay bulshada ku dhaqan degmada buqa qable ee wilaayadda islaamiga ee hiiraan oo xalay goob fagaaraa ku daawaday filimka cusub ee ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib munaasabad lagu maamuusayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka oo ka dhacday deegaan hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada baay عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa duhurnimo talaada taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka jamaadul aakhir sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii duhurnimo oo faahfaahsan faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax gaalo kenyaatiya lagula beegsaday magaalada dhoobley ee wilaayada jubbada hoose marwaan maxamed ayaa warkan inoo hayaa waxaa faahfaahin dheeraad ah laga helayaa qarax xalay ka dhacay deegaanka dhoobley oo ka tirsan wilaayada jubbada hoose waxaana qaraxaasi lala beegsaday gaalo kenyaati ah oo deegaankaasi ka waday faafinta diinta kirishtaanka inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaasi ku baktiyey hal gaal oo kenyaati ah waxaana ku dhaawacmay saddex kale oo isla gaalada kenyaatiga ah kuwaasoo laba ka mid ah dhaawacyadooda culus yihiin oo xaaladoodu garaab tahay dhanka wilaayada gedo qarax ay ciidamada mujaahidiinta ka fuliyeen inta u dhexaysa degmooyinka doolow iyo baled xaawo ee gobolka gedo ayay ku burburiyeen gaari ay la socdeen saraakiil ka tirsan kooxda ridada soomaaliya gaariga oo uu ku rakabnaa qori biiteem ah ayaa gebi ahaanba burburay waxaana halkaasi ku dhintay laba sargaal oo kale ahaa sargaal kabtan ah oo magaciisa lagu soo koobay qoorgaaba iyo sargaal halxidigla ah oo lagu magacaabo cumar kaniini waxaana sidoo kale qaraxaasi ku dhaawacmay shan askari oo murtadiin ah sidoo kale gedo ciidamada mujaahidiinta ayaa shalay garab qarax la beegsaday guriguu magaalada baradxaawe ka degan yahay sargaal ka tirsan maleeshiyaadka ridada ee niso kaas oo lagu magacaabo dhagajuun wuuna ka badbaaday weerarkaasi dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen saldhigga murtadiinta ee xaafadda buula jameeco ee magaalada baydhabo waxaana jirta khasaare cadowga gaaray howlgalladan ka kala dhacay jubbada hoose gedo iyo baay ayaa ku dabafaylaya weerarada lagu dhirbixinayo cadowga allaah ee duulaanka gardarrada ah ku soo qaaday qaybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga dowladda ridada ee masar ayaa sheegtay in ciidamadeeda qayb ka noqonayaan howlgalgaaleedka cusub ee soomaaliya cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warkan inoo sii faahfaahinaya xukuumadda ridada masar ayaa shaacisay in ciidamadeedu ay qayb ka noqon doonaan duulaangaaleedka cusub ee loo qorsheynayo inuu bedeli doono calooshadu shaqaystayaasha afrikaanta ah ee atamis ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda masar ninka lagu magacaabo beder cabdulcaadi isagoo shir jaraa-id ay wada qabanayeen wasiirka arrimaha dibadda kooxda ridada soomaaliya ayuu wasiirka khaarijiga masar xaqiijiyey in ciidamadoodu ay isku diyaarinayaan sidii ay uga safri lahaayeen masar si ay qayb uga noqdaan isbahaysiga cusub ee a u s som kaasi oo aan weli helin taageerada dhaqaale ee dowladaha reer galbeedka wuxuu carabaabay in masar aysan ogolaan doonin in tallaabooyin hal dhinac ah ay ka dhaqan galaan geeska afrika iyo in kooxda riddada soomaaliya wax loo yeeriyo isagoo u duurxulayay dowladda xabashida itoobiya balse xukuumadda dabadhilifka masar ayaan soo hadal qaadin ballanfurkii uu ku sameeyey xasan garguurde kaas oo bishan gudaheeda itoobiya siiyey qeyb ka mid ah badda soomaaliya dabayaaqadii isbuucii lasoo dhaafay mas-uuliyiinta ugu sareysa xukuumadda masar ayaa kooxda riddada soomaaliya ku canaantay heshiiskii khiyaanada ahaa ee ankara kadibna xasan garguurte ayaa wasiirkiisa arrimaha dibadda u diray magaalada alqaahira si uu usoo raaligeliyo cabdulfataah al siisi inkastoo kooxda riddada ay ogolaatay in ciidamada xabashida itoobiya ay sii joogaan soomaaliya ayaan haddana la ogeyn in ay kasii mid noqon doonaan isbahaysiga cusub ee au som iyo in kale sababo la xiriira dowladaha afrikaanta oo horey u kala qaybsaday saamiga ciidamada kolkaasoo itoobiya laga reebay falanqeeyaasha ayaa sheegaya in mustaqbalka ay soomaaliya noqon doonto fagaare ay isku hardiyaan quwadaha caalamiga ah kuwaasoo khilaafkoodii usoo raray dalkan beylaha ah ee dhaca mantiqadan istaraatiijiga ah warkan kasoo yaray wasiirka arrimaha dibadda masar ayaa imaanaya iyadoo shalay dowladda riddada ay wafdi u dirtay itoobiya kaas oo la sheegayo inay soo saxiixayaan heshiiskii itoobiya lagu siiyey qeyb ka mid ah badda soomaaliya iyadoo isla shalayna ciidamada kufaarta itoobiya ay askar badan oo kooxda riddada soomaaliya ka tirsan ku dileen dagaal ka dhacay degmada doolow ee gobolka gedo ku dhowaad shan iyo labaatan doomood oo ay la socdaan tahriibayaal iyo kalluumaysato soomaaliyeed ayaa lagu la'yahay badweynta indiya cabdulqaadir maxamed rabbaani ayaa warkan inoo sii faahfaahinaya wararka ka imaanaya dalka kenya ayaa waxa ay sheegayaan in la la'yahay ilaa iyo afar doomood oo tahriibayaal soomaali ah ka qaaday xeebaha magaalada mombasa ee dalkaasi kenya ilawareedyo ayaa waxay xaqiijinayaan in dadkan la la'yahay muddo shan maalmood ah waxaana laga cabsi qabaa in dadkaas ay ku maashoobeen badda gunteeda dadkan tahriibayaasha ah ee la la'yahay ayaa badankood ka tagay magaalada muqdisho waxaayna ku sii jeedeen jasiiradda mayota ee ku dhow madagaskar balse maamul ahaan hoos tagta dowladda salibiyadda ah ee faransiiska bishii lasoo dhaafay musiibo ka dhacday xeebaha jasiiraddan waxaa ku dhintay dad ka badan afartan iyo shan qof oo tahriibayaal soomaali ah halka tobaneeye kalena laga soo badbaadiyey dhinaca kale ku dhowaad labaatan doomood oo ay la socdeen kalluumaysato soomaali ah ayaa lagu waayey xeebaha magaalada muqdisho ilawareedyo ayaa waxa ay xaqiijinayaan in doomahan in doomahan labaatanka gaaraya mid ka mida uu qabtay markab dagaal isla markaana laga leeyahay dalka singabuur ee qaaradda eshiya qaar ka mid a ehelada doonleedan oo warbaahinta uga warramay kalluumaysatadan lagu la'yahay badweynta hindiya ayaa yidhi
doomana badda ku maqan adigu ilaan labaatan doona badda ku maqan hadda hal doonaa laga helay oo markab oo ka helay singabuur singabuur hadda waxaa loo sii wadaa singabuura loo wadaa saddexdaasina la helay inta kale nololii geerima wahay macnaa hanti macnaa naf waa lasla la'ya walaa dabeeshaa markay bilaabanaysa baxeen maalin dabeeshaan koo ogeeda baxeen say u baxeena loo waayey marka dabeesha badda way saamanaysaa doonyaha way saamanaysaa naquudayaasha way dishaa dadka dani daruufa hayso dabeeshiidoo la arkaala baa hadda way baxaa malaaya keenaan marka dabeeshaas waxaa loo baxaa waxay tahay qof gurigii ka qadaayo ma baaqan karo aniga waxaa kuu sheegaa inay labaatan doon ay maqan tahay oo iyo dadkooda oo la weysan yahay oo xamarweyne wax laga leeyahay wax liida laga leeyahay wax waxaa laga leeyahay jasiiro xeebaha soomaaliya waxaa ku soo duulay dowlado shisheeye kuwaas oo khayraadka dhex ceegaaga baddeenna soomaaliyeed xoog kula baxa dhanka kale caqabadaha kale oo ay la kulmaan kalluumaysatada waxaa ka mid a xilliyadu baddu kacsan tahay oo iyana dhibaatooyin kala duwan ay la kulmaan sarkaal ka tirsan maamul goboleedka gaalaraaca ah ee galmudug ayaa lagu dilay magaalada dhuusamareeb ee bartamaha dalka soomaaliya xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa warbixinta warkan inoo hayaa wararka ka imaanaya magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud ayaa sheegaya in xalay magaaladaasi lagu qaarajiyey sarkaal ciidan oo ka tirsanaa booliska maamul goboleedka shahaadladirirka ah ee galmudug sarkaalkan oo darajadiisa ciidan ahayd laba xidigle boolis ah ayaa si gaara loogu dilay agaarka isbitalka weyn ee dhuusamareeb ilawareedyo ayaana xaqiijiyey in nin kale oo askari ah uu xabadda ku dhuftay sarkaalkaasi taasi oo keentay inuu goobta ku qurbaxo sarkaalkan la qaarajiyey ayaa maamul goboleedka riddada ee galmudug ugu magacownaa taliyaha waxay ugu yeeraan howlgelinta booliska galgaduud waxaana lagu magacaabi jiray xasan quuri ninka dilka geestay ayaa la warinayaa inuu goobta ka baxsaday goordhow oo barqadii maanta ah ayuu maamulka uu madaxda ka yahay qoorqoor shaaciyey inay gacanta ku dhigeen askariga ka dambeeyay dilka mas-uul ka tirsan maamulka riddada ayaa hadlay wuxuuna ka warbixiyey dhacdada lagu dilay sargaalkaasi waxaa sida taliyuhu ka hadlay xalay abaara lixdii iyo barkii habeennimo amase nuskii saaol habeennimo la dhihi karo oo xilligii dambe caasimadda galmudug ee dhuusmareeb ku dhintay taliye xasan quure oo ahaa taliyaha howlgelinta booliska galgaduud kiiskaas ilaa wakhtigii ou dhacay iyo hadda hay-adaha amnigu waxay ku jireen fal iyo inay dabagalaan kiiskaas ciddii geysatay waxaa hadda gacanta lagu hayaa oo saldhigga booliska ku xihan eedaysane maxamed faarax xuuriye nin la yidhaahdo ma ahan dhacdadii ugu horreysay oo dil leh oo laga soo tabiye dhuusamareeb dhowr jeer oo hore ayaa sidan oo kale magaalada looga diiwaangeliyey askar isdishay iyo sidoo kale maleeshiyaad dad shacaba si bareera u dilay maamulka ashahadla dirarka ah ee jubbaland ayaa tafaasiil ka bixiya dagaal maleeshiyaadkooda iyo kuwa kooxda riddada ku dhex maray deegaanka kulbiyow ee gobolka jubbada hoose casaam carafaad ayaa warkan inoo haya gudoomiyaha maamulka riddada jubbaland oo u magacaaban deegaanka kulbiyow oo warbaahinta la hadlay ayaa tafaasiil dheeraada ka bixiyey dagaalkii shalay deegaankaasi ku dhex maray maleeshiyaadka guurguurta iyo kuwa axmed madoobe halkaasna looga dilay lix ka mid a ilaaladiisa wuxuuna sheegay inuu qarxay dagaal xoogan oo looga itaal roonaaday maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya saaka abaarihii tobanka aroornimo waxaan ka soo baxay deegaanka iskaamboli waxaana imid meesha leedaha sariiraha ciidanka jubbaland baa halkaa helay oo aan anigan ka mid ka ahaa deegaankan dib oo loo soo hadlay gudbiyo waxaan ka dalbaday gawaari shacab oo sagsiid ah ilaa shan ah deegaankii waa baabuurtii ii keenay meeshii waan ka soo raacay waan soo baxay markaan magaalada ilinka ka soo geliya baarihaan hal kilomitir ay magaalada ii jirto ciidan awal ahaa jubbaland marka dambana ku biiray ciidanka federaalka ayaa mataqaanaa dhexda ii galay shan nin oo iskaadkaygana way iga dileen midna way iga dhaawaceen midna nolosha iga qabtay intaa markay dhacday baan aniga wax gacmaha kor u taagay waxaan dhahay war haydilina war haydilina waxaan ahay gudoomiyihii degmada badhan hidow waxaan nihi hadda deegaanka la yidhaahdo biyow wax dhibna kama jiro deegaanada jubbaland baan hadda joogo oo gacanta ku hayo owla gacanta ku hayo aan owla amniga sugu jira haddana maadaama niman dowladda federaalka ay ka abaabulayaan inay ka shaqeeyeen arrinta maanta meesha ka dhacdo lacago usoo dirayeen meeshan jubbaland kama shaqeyso federaal baa tihiin ay ka soo abaabuleen
maalintii shalay ayay ahayd markii degmada doolow oo ka tirsan gobolka gado iyo deegaanka kulbiyow oo ka tirsan jubbada hoose ay ka dhaceen dagaalo culus oo geystay khasaare kala duwan mu'asasada al-kataa'ib ayaa baahisay qaybtii koowaad taxano loogu magacdaray geedigii gurguurte guul mise gebidhaclayn oo ah taxano diiradda lagu saarayo gulufkii uu xasan gurguurta ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah iyo guuldarrooyinkii uu kala kulmay ismaaciil salaad guuleed ayaa filimkaasi daawaday warbixintanna inooga diyaariyey mu'asasada al-kataa'ib ayaa xalay baahisay qaybtii koowaad muuqaalo taxano ah oo gaaraya ilaa shan xalqo kuwaasoo ciwaan looga dhigay geedigii gurguurtee guul mise gebidhacleen waxaana taxanahani lagu soo gudbiyey jabkii murtadiinta ka soo gaaray gulufkii ugu weynaa oo ay ku soo qaadeen wilaayaadka islaamiga kaasoo ay iska kaashadeen saliibiyiintii murtadiinta iyo sida mujaahidiinta ay uga hortageen gulufkaasi qaybtan koowaad oo hordhac u ahayd qaybaha kale ee soo socda ayaa lagu soo gudbiyey dib u doorashadii xasan gurgurta kadib inuu ku dhawaaqay duulaan ka dhan ah mujaahidiinta kaasoo ay u soo dhiibeen saliibiyiinta oo ay ugu horreyso dowladda maraykanka annaga soomaali haddaan nahay siyaasad iyo istaraatiijiyad shabaabka looga takhallusaayo oo adag maadaama aan la imaan weynay waana loo keenay annaga hadda dagaalkeenna maraykanaa ku qorsheeya madaxweynaha waa codsana meeleebl dagaal inugu qaado fasaxaa lagaa sugaa la leeyahay waxaa laga yaabaa shan iyo toban cisho inaan loo soo jawaabin waxaa laga yaabaa in la yidhahdo qorsheheenna inta maahan intuu ku wajahan yahay bishii agoosto sannadkii labada kun labayo labaatankii markii uu qarxay duulaankii murtadiintu ay ku soo qaadeen wilaayaadka islaamiga ayaa filimka al-kataa'ib waxa uu tacaliiqinayaa sida uu ku bilowday gulufkaasi agosto labada kun labayo labaatan waxaa qarxay dagaalkii uu u durbaantumayey iyo diriirtii uu u digadamlaynayey waxa la yidhi goltaahiyo tiictiica muugada adigaa tallaasho tiiraanyo beeree kacan tuugtif iyo daran degdega ayaa faraha ka baxay caasimadii ayaa martigelinaysa weeraro joogto ah waxaana takhaariirta soo baxaya ay ishaarayeen koror ku yimid weerarada mujaahidiinta iyo kobac uu samaynayay jihaadka bariga afrika iyo in awoodda maamul ee dhabta ah ee ka jirta dalka ay tahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab
وإن جاء إلي قسم مني ووعد لا نجوت إن نجا هو إن جاء
mar waa ka tiro badannahay waa ka xoog badannahay waa ka xoolo badannahay waana ka dhinac walbaan uga badannahay waa ka tiro badannahay waa ka xoog badannahay waa ka xoolo badannahay maanta awoodda meeshaan ka muuqatahay ma ma aqaan aniga shabaab intaan haysto meel uu joogaba ma garanayo inuu ku xoroobi doonaa sababtoo ah xooggiinna oo aan caadiga ahayn ayaa ku soo biiray xaaladda shabaab ay ku sugan yihiin inay yihiin malaay ama kalluun biyihii ka gureen ayaguna sidoodaba dad tiro yar oo dhulka ku baahsan oo shan shan toban toban laba labo u socdo nin meel taagan yahay waay laba sano waa nugu dheeraysay laba sano nala gaari maa shabaab laba sano ka hor dalkan inaan shabaab ka tirtirnaan rabnaa shabaab muddo laba sano muddo weliba muddo hore ka horraysa intii hore waa ka waaye aragsannahay waa ka tiro badannahay waa ka qalab badannahay dagaalka shabaab maanta oo ku jira si cidhin tacaanihiisa waay shabaab waa taariikh waa history waa tege intii hore waa ka khibrad badannahay waa ka ciidan badannahay waa ka farsamo badannahay waa ka qalab badannahay waa ka tiro badannahay dabcan waana ka tayo badannahay kaalmada cirka aan haysanno maalintaas maanaan haysan nimankaas shabaabaa la yidhaa maalmahooda waa tirsan yihiin ilaahay idankiisa kow lama saddex waa tirsan yihiin maalmaha jiritaankooda dowladda soomaaliya waxay go'aan ku gaartay xaaqin inta la qaato shabaab in la xaaqo dhinac loo xaaqo dowladda soomaaliya waxay go'aan ku gaartay xaaqinta la qaato shabaab in la xaaqo dhinac loo xaaqo
filimka ayaa soo bandhigay in duulaankii murtadiintu ay soo qaadeen uu sidoo kale barbar socday in maraykanka uu dalka soo geliyey boqolaal ciidankiisa ka mid ah isagoona in ka badan laba boqol oo milyan oo dollar ugu deeqay kooxda ridada soomaaliya si loogu hubeeyo maleeshiyaadka ridada iyo kuwa calooshood u shaqaystayaasha ah boqolaal ciidamo ah ayuu maraykanku soo geliyey dalka ku dhowaad laba boqol iyo afartan milyan oo dollar ayuuna ugu deeqay kooxda ridada soomaaliya si loogu kaashado mushaarka tababarka iyo hubaynta maleeshiyaadka calooshood u shaqaystayaasha ah ee xaabada looga dhigayo duulaanka waxaa la isla qaatay in la dardargeliyo waxa ay saraakiisha maraykanku aamineen inuu yahay kacdoonkii ambaar hay-adaha daraasaadkuna ku tilmaameen tijaabo lagu qiimaynayo haddii soomaaliya laga hirgelin karo saxawaadkii ciraaq oo kale wadamada eeg ciraaq maxaa lagu xasiliyey yaa xasiliyey ciraaq maleeshiyaad dadkii u dhashay waddanka ayaa dib ayaga gacantooda la geliyey ayagaa xasiliyey waxaa xasiliyey kuwan hadda ay diidayaan ee annagoo macawisleyda leeyihiin noocaasoo kaleo deegaanka u dhashay ayaa qayb sunniya iyo qayb shiica ah ayaa la diyaariyey ayagaana ka saara dalka ciraaq waata hadda maanta waa nabad sheekh cali dheere afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka soo muuqanaya filimka ayaa soo bandhigaya sida maraykanka ugu fashilmay duulaanka soomaaliya uu ku soo qaaday oo uu mar walbaba isticmaalayey dabadhilifyo murtadiin ah oo ajandihiisa u fuliya taa marka tusaalaha soo taxo sanadkii labada kun iyo shantii dowladda maraykan waxay dhistay waxaad ogtihiin maleeshiyaadka la dhihi jiray hogaamiya kooxeedyada markii ay fashilmeen hogaamiye kooxeedyadii labada kun iyo lixdan maraykan wuxuu soo gashay dana etoobiya oo uu isticmaalayay sidii jamaaca murtasiqa markii ay fashilantay labada kun iyo siddeedii haddana isagoo wakiil ay ka tahay etoobiya wuxuu garab siiyey haddana maleeshiyaadka suufiyada si ay ula dagaalamaan haddana mujaahidiinta tii wax waa tari weysay waa soo kaxay haddana labada kun iyo sagaalkii ayuu markale khudo cusub keenay khudadaas oo hadafkeedu yahay maadaama mujaahidiintu xamar iyo halka ay ka dagaalamayeen in layska hor keeno beerihii xamar deganaaya hawiye iyo mujaahidiinta in layska hor keeno shariif taasaa keentay marka in laga soo dhigo madaxweyne laga soo dhigo tii markay fashilantay haddana oo waxaasoo dhan ay wax tari waayeen maraykanka wuxuu bilaaba asagu marka inuu maxay ahaaday maleeshiyaad asaga toos ah oo gacanta waa inuu abaabusho iyagii laftigooda markay wax tari waayeen oo ay baaba'een waxaa la soo roga marka qaybta cusboorka mamacusliimarka filimka ayaa sidoo kale lagu soo gudbiyey muuqaalo kookooban oo ku aadan weeraradii mujaahidiintu ay kaga hortageen gulufkii xasan sheikh iyo khanaa'imtii mujaahidiintu ay ku soo furteen duulaanadaasi sheekh abuu cubayde axmed cumar xafidahullah amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bogaadiyey haliyada mujaahidiinta sida ay ugu babacdhigeen ka hortagga duulaankii murtadiintu ay ku soo qaadeen wilaayaadka islaamiga allah idinka aqbalo jihaadka iyo ribaadka adag ee aad ku koryeelaysaan kelimada allaah malxamada iyo wacdaraha dagaal ee aad kala hortagteen murtadiinta iyo siriiriyiinta waa kuwa ku waari doono quluubta muslimiinta laguna kaydin doono safaxaadka dhalaalaya ee diiwaannada taariikhda waxaad shaafiseen quluubta dadka muslimiinta ee indhaha idinku hayay quluubtana idinkala socday khayr iyo male wanaagsanna idinka rajaynayey waxaad hanateen maxabbada iyo jacaylka malaayiin muslimiin ah oo ku nool walaayaadka islaamiga oo teed iyo difaac aanan la jiiri karin u noqoteen nafurkiinna iyo sugnaantiinna waxaa ku hor burburay bootada iyo booloxooftada cadowgii u soo bira tumanayay la dagaalanka shareecada islaamka iyo burburinta walaayaadka islaamiga ah qaybaha dambe ee filimka waxaa ka soo muuqanaya qaar ka mid ah haliyadii istishaadiyiinta ee fuliyey camaliyaadkii dhacay intii ay socdeen duulaanadii murtadiinta ee ay ku soo qaadeen wilaayaadka islaamiga
اليوم ويل من بغى اليوم ذل من طغى
duurgurta waxaan ku leeyahay dhaarta aad dhaaratay waan laguu sheegay taas ayaa noo dhaartay sheekhiin calleer wuu kuu sheegay dhaartaan aad dhaaratay ayaa dhaar noo ah waan aragtay waan wixii kasii wixii kasii badan waad dhimin doontaa hadday baash bilaaw tahay ayaa qalbi jabtay mar walba meel u cararaysaa junuudullaahi miyaad la dagaalan kartaa waxaan waa junuudullaahi alxamdulillah ilaahay baa ku mahadsan gargurtow inaad naga badbaadadaan rabto warne waxaan ku leeyahay ilaahay u toobakeen maya soo maaha wallaahi bilaahi inay kanaa noo dhexeeya aniga adinka
mahadsaned ismaaciil isla wararka filimkaas ayaynu ku guda jirnaaye bulshada ku dhaqan degmada buuqa qable ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa xalay goob fagaaraa ku daawaday filimka cusub ee ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib yaasir maxamed ayaa warkan inoo faahfaahinaya kadib dukashadii salaada cishaha ee xalay ayay mas-uuliyiinta wilaayadii hiiraan u iclaamiyeen bulshada ku dhaqan degmada buqa qable in goob fagaara ah lagu daawanayo filimka cusub ee mu'asasada alkataa'ib oo xilligaasi nusaac ka hor mu'asasado ay baahisay ogeysiiska wilaayada kadib waxaa fagaaraha caanka ku ah daawashada aflaamta jihaadiga ee bartamaha suuqa alaaqsa ee degmada buqa qable isugu yimid bulshada qaybaheeda kala duwan si ay u daawadaan qaybta koowaad taxanaha mu'asasada alkataa'ib ee lagu soo bandhigayo laba sano ka hor duulaankii murtad garguurta ku soo qaaday qaybo ka mid ah wilaayaadkii islaamiga iyo guuldarrooyinkii uu kala kulmay allah idinka aqbalo jihaadka iyo ribaadka adag ee aad ku koryeelaysaan kelimada allah madxamada iyo wacdaraha dagaal ee aad kala hortagteen murtadiinta iyo siriiriyiinta oo kuwa ku waari doono quluubta muslimiinta laguna kaydin doono safaxaadka dhalaalaya ee diiwaanada taariikhda waxaad shaafiseen quluubta dadka muslimiinta bulshada degmada buqa qable ee wilaayadii hiiraan oo goobta fagaaraha ku daawanayay filimka oo la hadlay andalus ayaa xusay in xalqada koowaad ee taxanaha uu bannaanka soo dhigay qorshaha duulaanka ciddii lahayd iyo ugu dambeyn halkii uu qorshahaasi ku dambeeyey
magaca filinka wuxuu soo bandhigaa taariikh suyaal bulooyin ka hor ama sanadooyin ka hor xasan sheekh ayaa wuxuu kusoo qaaday walaayaadka duulaan ka dhan ah dadka muslimiinta ee ku dhaqan walaayaadka islaamiga markaas oo yacni waa dhibaatada eelid waa la dareemi karaa si ilaahi subxaanaka qur-aanka isku yidhi ija uukum min fawqikum wa min asfala minkum wa isaaqat alabsaar وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا يعني امتحان ربع دعي رب امتحانات رب كم ده وانا كقدبنا ما تنوح في داوننا ما فكسينا يعني يا حسن شيخ حيابيك وكقب صديق حمد به لا سبحانه وتعالى كنت قد يعني مهايلي مهما تجبر ظالم في ظلمه سيذيقه من بطشه الخلاق الله سبحانه وتعالى بنقول ولي كما نزلنا جهادنا كما نزلنا دينتنا كسرنا كما نزلنا اسكو دقينا شريعة اسلامك كما نزلنا نحن ظلمنا ولايات اسلامك يعني المسلمين تمركوا عن وباقيا ضعفضة محل هاي روق ماذا فلسطيني دعاء أبديان ولا مدينة ملك استأجوين دعاء أبديان سيرة سبحانه وتعالى نشكره راعي وقوش ونوف مغنسي إفارة نصري نوصل إن شاء الله تعالى gabdhaha ku nool degmada buuq qable waxaan fiirsanaynaa filin alxamdulilaah waa ku hinna qodobsanay ilaahaa ku mahadsan waxaan leenahay gaalada mar walba saana loo jebiyo mujaahidiintana ilaahay garabkooda ha galo waxaan ilaahay ugu baryaynaa inay mar walba gaalada ay saan u dhabar jabaan oo mujaahidiintana saan u dhabar adeegaan halyayada ku shahiidan waxaan leenahay ilaahay inuu shahaadadooda ka aqbalo kuwa noolna inay gaalada saan u baacsadaan mar walba alxamdulilah xasan shiqowda kiyo dhaarna bintis dharte ishaadheeroo xashiq dhaartiisa dheer been waa wax dharna ma leh ciidanka kufaynaya waxaa luu daayay yadii caate iyo kuwaa luu daayay iyo maskawaay fashilina u muuqda murtadiinta iyo etoobiya baa fiiska ku dhaaf fishka ku dhaaf mas-uuliyiinta wilaayadii hiiraan ayaa u ballan qaaday bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada in si joogto ah fagaarayaalka uga daawan doonaan xalaqaadka cusub ee mu'asasada alkataib geedigii garguurte guul mise gabadhacleen oo ah taxano diiradda lagu saaraya gulufkii uu xasan sheekh maxamuud ku soo qaaday wilaayaadkii islaamiga iyo guuldarrooyinkii uu kala kulmay maadaama wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan ay tahay wilaayadii ugu horreysay ee murtad garguurta iyo saliibiyiinta maraykanku duulaanka ku soo qaadeen ugu dambayntiina ay ku jabeen munaasabad lagu soo bandhigayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaan hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada baay mar kale xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa warkan inoo haya waxay ahayd munaasabad si hirsare ah loo soo agaasimay islamarkaana ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan oo qayb ay ka ahaayeen culummo nabadoonno salaatiin waxgarad ganacsato waalidiin iyo marti sharaf kale waxay munaasabadu ka dhacday deegaanka dharqo oo ka mid a deegaanada hoostaga magaalada baydhabo ujeedka munaasabadana waxay ahayd sagoontin loo sameynayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka kuwaasoo ka qalinjibiyey madarasada sayd binu thaabit ee deegaanka dharqo ee dhacda duleedka baydhabo ardaydan oo gaaraya saddex iyo toban arday ayaa ka qalinjibiyey barashada qur-aanka kariimka waxay sidoo kale ardayda dhigtaan culumta kale ee sharciga ugu horreyn qaar ka mida ardayda ayaa soo bandhigay qur-aankii ay barteen iyagoo ka soo qaatay meelo kala duwan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منكم إن الله لا يهدي القوم الظالمين sidoo kale ardaydu waxay soo bandhigeen qaybo ka mid a culumta kale ee sharciga ee madarasada ay ku bartaan كم شروط الصلاة وما هي؟ شروط الصلاة ثمانية وهي الإسلام العقل التمييز رفع الحدث إزالة النجاسة ستر العورة دخول الوقت استقبال القبلة كم أركان الصلاة وما هي؟ أركان الصلاة أربعة عشر وهي النية القيام مع القدرة تكبيرة الإحرام قراءة الفاتحة الركوع الاعتدال السجود الجلوس بين السجدتين الطمأنينة في جميع الأركان التشهد الأخير الجلوس له الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التسليم الترتيب والموالاة madarasada zayd binu thaabit ee deegaanka dharqo waxay ka mid tahay madaarista lagu barto qur-aanka kariimka iyo culumta sharciga ee ku yaala deegaankaas waxaana deegaankan uu ka mid yahay deegaanada soo kobcaya dhanka waxbarashada iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyeyna ay ku soo badanayeen madaarista lagu baranayo qur-aanka kariimka iyo culumta sharciga warbixintaasi waxay gun iyo gabagabo u tahay warkii duhurnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkan mid mid ka la mid ah oo aan dib mar kale ugu kulanno ayaa noo madala inta ka horraysa waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu